sida warkaba aad ku maqlayseen ergooyinka dowladda soomaaliya iyo somalilan ee maalmahanba ku shirayay magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa waxa ay ku heshiiyeen khariirad cusub oo ay kusii socon karaan wadahadalada labada dhinac war murtiyeed ka soo baxay gunaanadka wadahadalka ayaa waxaa ku jira in labada dhinac ay yeesheen jadwal rasmi ah oo ay ku kulmayaan iyadoo ayna jirin mawduuc ka reeban in laga wada hadlo waxa ayna ku heshiiyeen in muddo sagaashan maalmoodah ay mar sagaashankii maalmoodaba ay mar kulmaan iyagoo isla gartay xogeyn isku dubirida wadahadalada oo fadhigeedu uu noqon doono dalka turkiga maxamed colaad xuseen ayaa warbixintaasi soo koobaya ergada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan oo ku kulansanaa magaalada istanbul ee dalka turkiga intii u dhexaysay lix iyo tobankii bishan ilaa iyo maanta ayaa is-afgaradkan guud ee ay kala saxiixdeen waxaa ugu muhiimsan hanaanka geedisocodka wadahadallada oo naqshad uu wadahadalku ku socon doono ay ku heshiiyeen wadahadalkan oo u dhexeeya sida ku qoran nuqulka heshiiskan oo ay v o edu heshay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowladda somalilan ayaa dhinacyadu waxay isla garteen inay muhiim tahay wadahadalladana xudun looga dhigo heshiiska gaarista xiriirkooda mustaqbalka oo loo wajaho niyad wanaag is-xurmayn is-aamin iyo in si nabadgelyo ah ay u wajahaan wadaxaajoodayaasha caqabadaha laga yaabo inay soo wajahaan wadahadalladu inta ay socdaan waxaa kaloo dhinacyadu ay isla garteen inay aqoonsan yihiin doorka ay dowladda turkiga kaga jirto hannaanka geedisocodka wadahadalka heshiiska ayaa sidoo kale waxaa ku qoran isafgarad laga gaaray ajendaha iyo nuxurka wadahadalka ajendaha wadaxaajooodyadan ayaa noqon doona qaabka iyo xiriirka mustaqbal ee labada dhinac inkastoo qodobada ugu muhiimsan wadahadalka sida goonisutaagga somalilan iyo midnimada soomaaliya aan weli laga wada hadlin ayaa waxaa heshiiskan ka muuqdaa xoogaha horumar ah marka la barbar dhigo heshiisyadii hore hase yeeshee waxaa qodobka ajendaha ee heshiiskan ku xusan in dhinacyadu ay ka wada hadlaan arrimaha kale ee muhiimka ah ee lagama maarmaanka u ah ka guulgaarista wadaxaajoodka markii loo baahdo islamarkaana la diyaariyo qodobada laga wada hadli doono ka hor kulan kasta oo ay dhinacyadu isugu iman doonaan saddex bilood kasta mar waxaa habsamu socodka wadaxaajoodka ka shaqayn doona sida ku qoran heshiiska xoghayn uu yeelanayo oo fadhigiisu yahay dalka turkiga iyadoo hoggaanka labada dhinac ee wadaxaajoodkana ay lix toddobaad kasta mar is arkayaan si ay dabagal ugu sameeyaan howlaha iyo ajendayaasha laga wada hadli doono waxaa kaloo muhiima oo ka muuqda heshiiska in dhinacyadu ay isla garteen mabaadiida wadaxaajoodka oo ah in laga midho dhaliyo wadahadalladan laguna gaaro kama dambaysta natiijo ay labada dhinacba raalli ka yihiin oo ay dani ugu jirto dhinacyadu waxay isla garteen in la sameeyo guddi farsamo oo kumeel gaara oo ka kooban afar xubnood oo mid laba xubnood dhinac kasta uu yeelanayo kaas oo hoos tegi doona wasiirrada arrimahan ay quseeyaan ugu dambayntii ayaa qodobka sagaalaad ee baaqa mabaadiida wadahadalka waxaa lagu xusay qodob ka hadlaya dhibaato ay labada dhinac isla garowsadeen cambaarayeenna in maamulkii militari ee soomaaliya ee dowladdii dhexe ee maxamed siyaad barre uu u geystay dadka soomaaliyeed kaasoo u qoraa sidan waxaan wada dareemaynaa xanuunkii dadka soomaaliyeed uu u geystay maamulkii militari ee soomaaliya intii ka horraysay kii waxaannu cambaaraynaynaa dhammaan sida cadowtinimada leh ee loo laayay dadka soomaaliyeed gaar ahaan shacbiga ku nool somalilan warbixintaasi waxaa noo soo koobayay maxamed colaad xasan